magaalada muqdisho ayaa laga daafuray anthony table oo ah qalab si casri ah loogu baro karo caafimaadka kaasi oo ay dalka keentay jaamacadda banaadir si door ay ugu qaataan horumarinta waxbarashada ardayda soomaaliyeed munaasabadda daafurka qalabkan waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda banaadir xildhibaano wasiiro dhakhaatiir iyo madsharaf kale gudoomiyaha jaamacadda banaadir maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda qalabkan waxay tahay daafurka qalabkan casriga aan keeno oo anatomy tableka oo ah mataqaanaa qalab loogu talagalay in lagu barto cilmiga caafimaadka jirka bani aadamka shaqadiisa iyo qaabdhismeedkiisa hadduu aan lahaa jirka bani aadamka xoolaha iyo xayawaanka ku jira badda intaba waa qalab aada loogu talagalay in lagu barto oo aada u fududeynayo aqoontii ah mataqaanaa itusi taabsiya waxaan rabnaa haddaan nahay baahda jaamacadda banaadir qalabkaani maahan qalab sidii hore loo sheegay qalab ay jaamacaddu keligeed leedaha maahan qalabkan wuxuu u furayaa dhammaan jaamacadaha dalka qaybaheeda kala duwan kuliyadaha caafimaadka ee dadka iyo xoolaha intaba inay ka faa'iidi doonaan ardada soomaaliyeed xubnaha ka qayb galay munaasabadda daafurka qalabkan loogu talagalay horumarinta caafimaadka ayaa si wadajira u bogaadiyey waa tallaabo labaad oo dhalatay oo ah shalay bilowgeedu wuxuu ahaa meelaan wax jirana duruusta laga bilaabo maantana tuulkan yaallaa waa tuul meydkii ka looga maarmahayo waxaa ka mid ah m r i da iyo c t scanka waa lasoo qaadaya waa la gelaya asaga interpretation analysis samaynayo tallaabo weyn oo hore loo qaaday dhinaca caafimaadka khaasatan jaamacadda banaadir ee u horseeday inay ku kordhiso aqoonta dadka waxbaranaya jaamacadda qalab u sahlayo inay si practical u bartaan habka jirka oo xubnaha jirka uu ka kooban yahay iyo sida u shaqeeyo dalkeena soomaaliya ayaa noqday dalkii shanaad oo afrika ah kuwaasi oo laga hirgeliyo adeegsiga agabkan casriga ah si wax loogu baro ardayda dhigata caafimaadka